kale arrintana waxaa ka hadlay sheekh xasan maxamuud takar oo ka mid a culimmada ah diinta islaamka wuxuu tacsi u diray ehelada dadka la xasuuqay maanta walow wiil isagu uu dhalay oo jaamacad dhiganayay uu ka mid yahay dadka la xasuuqay maxaa ka jira in wiilka sheekh xasan takar oo ka mid ahaa dadka la xasuuqay loo dilay aabbaha ayaa mujaahid ah waa kan sheekh xasan takar oo hadalkiisa ku bilaabay tacsida بسم الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله بها استعين على أمور الدين والدنيا والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وسلم تسليما أما بعد أرنتا maantay ka dhacday gobolada waqooyi bari Soomaaliya oo halka lagu laayo lagu gowgowracay dhalinyaro Soomaaliyeed oo muslimiin ah oo wax ay galabsatay aysan jirin arinkaa isaga ah oo aanu maqalnay ilaa hadda sagaal iyo toban baa naloo sheegay tiradaasna inay ka badan tahana riwaayad kale waa ay sheegaysaa kow iyo labaatan tahay dadkaas dadkii dhalay oo waalidka ahaa oo maaragtay ubadkoodii korsaday oo tarbiyaystay oo diinta bartay oo jaamacadaha u dhiganayeen oo ay iskuulaadka u dhiganayeen oo ay maaragtay mustaqbal fiican ku sugayeen in maanta cadowgu halkaa ku gowgowracay taa iyada ah waan uga tacsiyeynayaa waana wax jiro oo dhab ah weeyaan sheekh xasan waxaa inagu maqaalo ah in dadka maanta la xasuuqay uu ku jiro wiilkaaga adigu aada dhashay maxaa ka jira
taa iyada ah waa mid sugan wiilkaygii cabdallah oo saddex sano xidhnaa abriil baa la qabtay laba kun iyo tobankii ayaa isagoo jaamacadda dhiganaya jaamacadda muqdisho faraceeda boosaaso ayuu dhiganayey kuliyada shareeca ayuu dhiganayay markaa halkaa suuqa ayaa ardaygaas oo wakhtigaas jiray toddobiyo toban jir taqriiban ayay ka qabsadeen haddee sheekadiisuna waa ay dheer tahay waa hubaal inuu ku jiro oo maanta waa la xaqiijiyey arrintaas maxaa loo xiray xilligaas maxaase lagu dilay maanta taariikh bay leedahay waxyaalaha lagu haystay markii dambena markuu faroole iyo mooryaantiisu qabsadeenna taariikh buu maray taariikhdii hore waxay ahayd laba kun iyo sagaalkii magaalada qardho mu'tamar ay ku yeesheen ururka al ictisaam anigoo ka imid ingiriiska halkaas waxaan munaadaro la yeeshay amase debate waxaa la yidhaahdo rag ka tirsan al ictisaam masaajidka weyn cumar alkhadaab bartamaha magaalada maalin mashhuuday ahayd ramadaana bay ahayd jamcana waa ahayd looma kala kicin ujeed anigu waxaan ka hadlay waxay ahayd culumoy meeshaa dadka isu soo dhoweyn lahaydeen idinkii baa kala fogeynaya dadkan culummo mistaaqiya u baahan tahay mistaaqiyadeedu waa maxay in dhallinyaradii idin maqlaan oo idinku kalsoonaadaan oo haddii aad khaldan yihiin khaladka markaas markaa ka celisaan aad tirahdaan waa idinka celina bay idin maqlayaan hadday wanaagsan yihiinna aad wanaagooda taas weeye laakiin haddaad dhallinyaradii aad u gaftaan oo u caydaan oo sida etoobiya iyo waxa etoobiya wadato oo kale aad u hadashaan dhallinyaro wayn ka sii fogaanayaan culummada anugu intaasaan kula hadlay waagaas raggii waagaas joogay rag ka mida oo ictisaamka ugu waaweyn oo la yaqaano ayaa iga qoray aniga iyo wiilkayga waxay labaduba waa shabaab waagaasay bilaabatay shahaadla dirirka boosaaso gobollada waqooyi bari baa loo gudbiyey anigu markaa aan laabtay ayaa rag ku jira shahaadla dirirka soo sheegeen oo yidhaahdeen xasan maxamuud takar iyo wiilkiisuba waa la raadinayaa iyo weliba xaaskiisaba saddexdeeda waa la raadinayaa adigu la garay oo haba ka soo horjeedeen kelimadda aad jeedisay hase ahaatee maxay tahay waxa ay ka rabeen oo loo xirayo wiilka wiilka xaqiiqdiisu way soo ayaga laftigooda caddeeyey oo ninkii soo qabtay afdalow baa la yidhaahdaa waa la yaqaanaa waa mooryaanta faroola u shaqaysa ninkaasi waa caddeeyey aabbihii baa iga fakada aabbihiis baan rabay buu yiri markii anigii la waayey ayaa wiilkii la qabsaday siduu sheegay farola ay amray buu yidhi soo qabo wiilkaa iyo aabbihiisba aabbihiisa muhiim ah waxaan rabno markaa anigu ilaahay waa iga fakiyey hase ahaatee wiilkeedoo saas tahay in ka badan laba iyo toban jeer ayaa maxkamad maxkamadaha faroole ee uu sheegto halkaa la soo istaajiyey maxkamad kasta oo waxaa maxkamad ku sheega wax dembigaa ku waayeen kulligood waxay caddeeyeen in waxba wax dembi uusan lahayn in badanoo ka mid waxay yidhahdeen ninkan isaga dembi male waa sidays qaarna waxay yidhahdeen dembi kuma hayno qoladii wax cad ku haystaa soo caddaysato maxkamad kale oo ka dambaysa waa lagu waayey maxad kale dhammaan markii lagu wada waayey faroole warqad buu qoray dikrato madaxweyne ayuu u baxshay waa dil toogashaabay anaa xukumay buu yidhi isagoo warqadda ka soo qoray garoowe waa tahay sheekh xasan maadaama aad sheegtay in wiilkaaga loo dilay liajli aabbihii baa mujaahida iyadoo adiga lagugu xumeenayo miyuu wax u dhimayaa falkaasi mabda'aaga ama caqiidadaada awala horta qabla kuli shay ilaahay subxaana wa tacaala aayaadkiisa bayinaadka wuxuu ku odhanayaa waaladiina haajaruu fi اllaahi min bacdi ma dulimuu lanubawi'annahum fi اddunyaa xasanah walaajru اlaakhirati akbaru low kaanuu yaclamuun aladiina sabaruu calaa rabbihim yatawakkaluun horta arrintan saamayn ku yeelan maysa bal niyaddeyda karu qaaday himadeyda karu qaaday ilaahayna waxaan ka rajaynayaa in sha allahu tacaala meesha kuwaa mareen annagana inuuna marsiiyo annagoo asaga u gargaarayna aayaadkiisa bayinaadka iyo diintiisa iyo qadiyadiisa allah inaan annaga u gargaarayno ku jihaadina dariiqiisa ayau meeshay mareen rabbina mariyo insha allah waxaad inoo sheegtay in wiilka uu xirnaa muddo aad u badan intii xabsiga lagu hayey ma jireen dad ehla ah oo qadiyadiisa ku jiray oo xaaladda la socday wiilku intuu xiraa dad badan oo ehelkiisa la socday haddayna ugu horeeyaan adeerayaashiis iyo ma garanaysaa dad badan oo xataa haddii nabadoonkii maaragtay intaas ugu fadhiyey boosaaso nabadoon cusmaan maxamuud takar iyo maaragtay de hooyadiisoo dul taagnayd iyo gabdhihii walaalihiisa ayoo dul taagnaa dhammaantood waa ay joogeen midda kale waxaa aad iyo aad odayaashii xataa nabadoonnadii ugaasyadii salaatiintii dhammaan ay u tageen faroole oo ku gacansayray oo ihaanaystay oo uu maaragtay si xunna ula hadlay iyagoo odhanayay waa wiilkaani wax ilaa iskuul buu dhiganay jaamacaduu dhiganay wax dembina kuma qabane maxaa ku dilaysaa arrintu intaasay ahayd marka arrintaani aad baa looga shaqeeyey laakiin wixii ilaahay qadaraa dhacay faroolena insha allahu tacaala cuqubo iyo haziimu dhabarka u ritay insha allah waa tahay aad baad u mahadsan tahay gabagabada ayaan soo gaarnay sheekh xasan maxamuud takar run ahaantii maanta waxa dhacay wax sahlan ma ahayn dad badan ayaa la xasuuqay oo weliba qof haweeney ah ay ku jirto ardaydii dadkii waxbaranayey ganacsatadii mutacalimiintii iyagoo weliba deegaankoodii iyo eheladoodii dhex jooga haddaba haddii falkan laga aamuso maanta maxaa xigi kara maxaad se u soo jeedinaysaa guud ahaan shacabka ku dhaqan gobollada ay masiibadaasi ka socoto horta arrintu waa caddahay awalan horta dadka shacabka soomaaliyeed guud ahaan iyo shacabka gobollada waqooyi bari gaar ahaan waxaan odhanayaa waad u jeedaan gaal iyo gaalla jiro murtad ah iyo munaafiqba in ay la dagaalamayaan diinta ilaahay in ay laynayaan dadka muslimka ah in haddaba maanta la jihaado oo dariiqa ilaahay lagu jihaado oo cadowga la iska celiyo oo meel looga soo wada jeesto labadaas saf baa jira safkaas ee gaalka iyo gaalraaca iyo safka muslimiinta waxaan idiin sheegayaa haddeeroo la jooga ayuu faroole masaajidada dhismahooda ayuu diidan yahay haddeeroo la jooga ayuu diidan yahay cabdiraxmaan faroole xataa diinta ilaahay masaajid xataa gabdhihii diinta ilaahay baranaya xataa xijaabkiiba hadda la dagaalamaya dugsiyadii qur-aanka ayaa la soo xaaqay oo gabdhihii garoowe iyo cishadii dhaweyta waa la garanaya xabsiyadu ka buuxshay iyo boosaaso iyo dhulkaasoo dhan qiic ayaa ka karaya qiic baa ka karaya waxaana kuu sheegayaa faroole ogtihiin akhasunaas inuu yahay cabdiraxmaan faroole waa bahal doqonah oo la'iim ah oo nacasah oo la yaqaano oo xataa ma aragtay markuu hadlaya lagu yaqiiqsado oo ujeeddadu tahay uun lacag iska buuxso australiyaad ku dhisanaysaa baasaboorka beenta u sheegay ee australiyaanka ah waxaana weeyaan in shacabku iscuno awalan wiilkayga maanta dulmiga iyo uu u dilaya cabdiraxmaan faroole inaanan raalli ka ahayn in dad wax galabsan in loo laayo anugu arrinkaasaan rabaa inaan cilaamiyo wiilkaygaas dad aan waxba galabsan oo waxba ma garanaysaa oan dulmi gelin in loo laayo beri baan kaa ilaahay hortiis allaahuma yaa rabbi atabara'u ilayka adigaan kaaga qaadanaya oo beri kuwa xaggaaga dulmi kasto maanta oo dad galaan oo maaragtay u galaan ama wiilkayga ama cid kaleba u galaan taa iyada aan baan uga digayaa shacabka oo aan leeyahay war bal intay goori goor tahay shacabow kaca oo ninka daalimka ah iyo duqmadiisa kooxda b s t daalimiinta iyo maaragtay culamaa suuga daalimiinta ah iska qabtay qooqa iyo kibirka iyo fasaadka uu samaynaya waxaa ka dambaynaya dadku diintooda xor u noqon waayo diin dugsiyadii qur-aanka la xidho in haddii alla ku idmaayo masaajidii la dhisi waayo in gaalku uu meel walba ka tarayo in dadka la kiristaameeyo in haddaba la fidiyo mabda'a gaalnimada taas weeyaan kaasina wuxuu ahaa sheekh xasan maxamuud takar oo uu warramay idaacadda islaamiga ah ee